waxaad weli nagala socotaan v o a washington haatanna waxaad kusoo dhowaataan barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka waxaa inoo haya halkana kasoo jeedinaya waryaheenna jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhegaystayaal haddii aynu ka horreyno barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka soomaaliya haddii aynu ka horreyno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee toddobaadkan dhacay waxaa ka mid ahaa baarlamaanka soomaaliya ayaa cod akhlabiyad lahi waxa ay ku ansixiyeen golaha wasiirada cusub ee soomaaliya tani waxay ka dambaysay kadib markii ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre bishii maaj uu soo sameeyey golihiisa wasiirada iyadoo baarlamaanka kulan ay muqdisho ku yeesheen arbacadii laga soo gudbayey ay codka akhlabiyadda lahi ku ansixiyeen xukuumadda cusub waxauu ra-iisul wasaaruhu ka dalbaday wasiiradiisa in ay ka shaqeeyaan howlaha loo igmaday ee hor yaalla dhacdooyinka kale ee toddobaadkan dhacay waxaa sidoo kale ka mid ahaa waxaa muddo ku dhowaad toban sana ah kadib dib u furmay dulmaadyada tooska ahi ee isku xidhayay magaalooyinka muqdisho iyo nairobi tani waxay ka dambaysay kadib markii labada dowladood ee kenya iyo soomaaliya ay ku heshiiyeen in dadka dulimaadyada tooska ee muqdisho ka imaanaya oo markii hore wajeer sii mari jiray oo mar kale halkaas lagu baari jiray aan sidaas la samayn oo ay si toosa magaalada nairobi ugu degtaan ra-isul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ayaa daah furay dulmaadkii ugu horreeyey ee labada magaalo ee muqdisho iyo nairobi isku xidhay taas oo toddobaadkeenu ka soo gudubnay diyaaradda african airways dulmaadkii ugu horreysay ay ka samaysay muqdisho oo ay rakaab gaaraya ilaayo konton qofood ay ku dejisay gegada diyuuradaha ee jomo kenyatta international airport iyagoo aanan marin magaalada wajeer dhegaystayaal waxyaabaha ay soo kordhinayso arrinkaasi iyo sida ay soomaalida uga faa'iidaysan karayso arrinkaas gorodhow ayaynu falanqayn doonaa dhacdooyinka kale ee toddobaadkan dhaca waxaa ka mid ah dhegaystayaal turkiga ayaa soo gebagabeeyey howlgalladii syriya ay ka samaynayeen waxaana turkigu uu ku dhawaaqay in howlgalladaasi ee lagu baacsanayay kooxda mitidiinta daacish ay soo gebagabeeyeen ma cadda heerka uu la egyahay isbeddelka howlgalka militariga turkiga ee waqooyiga syriya halkaasoo dowladda syriya daacish iyo maleeshiyaadka kurdiyiintu ay kula loolamayeen gacankuhaynteeda howlgalka ayaa bilowday bishii agost ee sanadkii tegey iyadoo ciidamada turkiga iyo mucaaradka syriya ee turkiga ay taageerayaan ay diiradda ku saareen magaalada jarablus oo ay kooxda daacish haysatay dhacdooyinka kale ee toddobaadkan dhacay dhegaystayaal waxaa ka mid ahaa maraykanka ayaa shaaciyey inay diyaarado dagaal ka iibin doonaan waddanka baxrayn maamulka donald trump ayaa waxa uu toddobaadkii laga soo gudbay ku wargeliyey kongreeska inuu qorshaynayo inuu ku dhaqaaqo diyaarado dagaal oo laga iibinayo dalka baxrayn taasoo sannadihii tagtay lagu hakiyey walacyo ku saabsan xuquuqda aadanaha heshiiskaasi ayaa baxrayn u oggolaanaya inay iibsato sagaal iyo toban diyaaradaha f sixteenka loo yaqaan waxaana ku kacaya lacag ka badan afar bilyan oo dollarka maraykanka sidoo kale maamulka madaxweyne donald trump ayaa toddobaadkan u aqoonsaday dalka soomaaliya goob dagaal ay ka jirto islamar ahaantaasina waxa uu fududeeyey shuruucdii iyo awaamirtii xakamaynaysay dhibaatooyinka soo gaaraya dadka rayidka marka ay ciidamada maraykanku ay howlgallo ka samayneen gudaha dalka soomaaliya tani micneheedu waxay tahay in howlgallada ay ciidanka maraykanku ka samaynayeen soomaaliya ay sii kordhi doonto islamar ahaantaasina dadka arrimahan adrosa waxay ka walacsan yihiin in sidoo kale dhibaatooyin fara badan ay soo gaari karayso dadka rayidkahi maadaama madaxweyne donald trump uu fududeeyey shuruucdii markii hore xakamaynaysay askarta waa tahay dhegaystayaal aynu ku soo laabana barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka toddobaadkaaynu ka soo gudbinay waxaa magaalada muqdisho markii ugu horreysay ka kacay diyuurad siday rakaab ku dhow konton qof kuwaas oo markaasi u socday magaalada nairobi iyadoo aanan marin magaalada wajeer oo markii hore ay mari jireen muddo ku dhowaa toban sano ayay si toosa ugu degtay diyaaradda magaalada nairobi ee xarunta dalka kenya tani waxay ka dambaysay kadib markii labada dowladood ee soomaaliya iyo kenya ay heshiisyo ka gaareen arrinkani islamar ahaantaasina dadka ka baxaya magaalada muqdisho ee kenya galaya si toosa loogu baaro garoonka diyuuradaha caalamiga ee magaalada muqdisho iyadoo aan mar kale lagu baari doonin garoonka wajeer oo si toos ay nairobi u gaari doonaan haddaba tallaabadani maxay soo kordhinaysaa maxaase laga filan karayaa in ay xidhiirka soomaaliya ee kenya ka beddesho waxaa arrimahaasi ila falanqaynaya faarax maxamed cali faarax buluu oo ah madaxa dood cilmiyeedka fagaaraha forum waxaana kula xidhiiray qadka telefoonka isagoo jooga magaalada minneabolis ee gobolka minnesota waa mahadsanta jamaal runtii wuxuu uga dhigan yahay arrin muhiim ah iyo iyo si xoogeysiga labada dal ay xiriirka ka dhexeeya waxaana runtii sidaan ognahay ay dhibaato ku ahayd ummadda soomaaliyeed inay transit waddanka dhexdiisa ama kenya dhexdeeda ay kusoo samayn jireen tobankii sano oo u dambeysay laakiin waxaan isleeyahay maadaama guushii ugu horreysay ay ka gaartay dowladda cusub gaar ahaan madaxweynaha cusub runtii waxaan isdhihi karaa inay tahay arrin aada loogu farxo oo dhinaca kenya iyo dhinaca soomaaliya intaba gaar ahaan soomaaliya runtii garoonkaas ka degistiisa iyo celinta diyaaradaha garoonkaasi waxay runtii ku ahayd bahdil ummadda soomaaliyeed hadda markii heshiiskan la gaarana waxaa muuqatay shalay iyo daraad iyo diyaaradihii ka degaan in runtii ay dadku aada u faraxsanaayeen shirkaduhu diyaaraduhu ay ku qanacsanaayeen rakaabka ku qanacsanaayeen guud ahaanna runtii sumcadda dalka soomaaliya ayay wax muhiima u ahayd heshiiskaas waayo waxaa jirtay in kenya sababta ay ay ay garoonkaas u isticmaalaysa ahayd inay dadka baari jireen oo ay ka shakin jireen boorsooyinkooda iyo weliba sharci ahaantooda taasina runtii meesha way ka baxda maanta marka waa wax runtii aada loogu farxo loona soo dhoweeyo waa tahay waxyaabaha dhibaatooyinka dhici jiray waxaa ka mid ahaa tusaale ahaan sida ay qaar ka mid a madaxda shirkadaha qaarkood ba ay sheegayeen in qof tusaale ahaan bukaan ah oo xanuunsan oo laga yaaba in cisbitaal loola ordi lahaa oo kenya ay doonayaan in lagu soo daweeyo ay wakhti ku qaadato in wajeer lagu sii hayo mararka qaarkoodna ay sababtaba in qofku meesha uu ku dhinto arrimahaas ayaa ka mid ah ayaa laleeyahay waxyaabaha dhibaatooyinka ugu waaweyn ee dadku ay wajihi jireen marka ganacsi ahaan sidoo kale arrinkani labada wadan muxuu ugaga dhigan yahay haddaan ku hormara arrinta ah dhibaatada dadka xanuunsan iyo dadka waayeelka ah intaba runtii ani markii ugu dambeysa oon garoonka soo mara waxay ahayd two thousand twelvekii ama labada kun iyo labayo tobanka diyaaradii aan saarnaana waxaa saarnaa dad waayeel ah oo runtii aada u dhibsanayay oo caafimaad loogu waday uganda iyo kenya intaba waana dareemaya runtii anagi shaksiyan in maaragta ay dhibaatada iyo istaagnida iyo baaritaanka garoonka lagu sameynaya inay xaaladooda aada uga sii darayso arrintaas waa mid arrinta kale oo ah ganacsiga waxay runtii u muuqataa inay ay ay labada dhinac labada wadan ganacsigooda ay kor u qaadi karto sababto ah waxaa jira dad ganacsataa ama maaragtay dad ka fekeraya businesska labada dal oo ka cabanay oo ka caban jiray dhibaatada garoonkaas uu leeyahay iyo istaajinta lagu sameynayo iyo waxyaabahaas oo dhan waxaana isleeyahay runtii sidaa og tahay waddanka deriska noo ah waa kenya businesskeenna waa ku xiran yahay ganacsatadana waa ku xiran tahay suuqa ugu weyn oo africa bariga africa marka la yidhaahdo waa islii waxaana muuqata runtii in maadaama labada wadal xiriirkooda uu hadda fiicnaaday inuu ganacsigu kor u kici doono isdhexgalkuna uu runtii uu socon doono heshiiska waxaa ka mid ahayd borderka ama xuduudda in la isku furo iyadana taasina runtii arrin muhiim ay ahayd marka waxaa la dhihi karaa waa win win situation ama guul labada wadanba ay ka gaareen heshiiskaas aad baad umahadsan tahay faarax adaa mudan jimc kaasi waxa uu ahaa madaxa dood cilmiyeedka ee fagaaraha forum faarax maxamed cali faarax buluug oo khadka telefoonka igu warramaya dhegaystayaal intaasaynu kusoo gebagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka tan iyo kulan dambe saaxiibadana dhegaysanaya nabadgelyo
aad iyo aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi dhacdooyinka toddobaadka halkaad kala socoteenna waa v o a